بsm الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين slى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn amا bعd qal الإmam الbخhariي raximh الlه taعaalى bab man lm ystlm إlا الرuknayn اليmaniyyn baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man lam yastalim qofkaan taabanin ila aruknayni labadii rukni alyamaniyeyni ahaa maahane ay maa xukmuhu xukunkiisu muxuu noqonayaa qofkii aan taabanin ilaa labada rukni ee yamaaniyeynka maahane kacbada afar rukni ay ka koobantahay yamaaniyeyn iyo shaamiyeyn yamaaniyeynku marka waa labada ay tiir ay ku yaallaan midna xajarul aswadka uu ku yaallo ee dawaafka laga bilaabo midna uu ka sokeeyo xajarul aswadka oo gadaal uu ka xigo oo la yidhaahdo ruknul yamaani labadaas rukni waxay waafaqsan yihiin sidaan hore u sheegnay aas-aaskii nebi ibraahim oo calaa qawaacidi ibraahim ay ku dhisan yihiin labada dhinaca kale jirtay shaamiyeenka la yidhaahdana calaa asaasi ibraahim ma aha oo qoraysh nafaqadii baa ka gaabatay markaasay meel dhow derbi ka sameeyeen kacbada derbi ugaga sameeyeen oo ma aynan gaarin meeshaas dayib labada rukni ee yamaaniga marka bis ninkii taabtoo labada kale aan taabanin ayuu tarjamo ka dhigtay hal yacni ma loo jideeya arrintaas wa qaala moxamed bnu bakrin wa huwa albursaaniyu qaala akhbarana bnu jurayj وهو cبدالملك بن cبدالعaزيز بن جurayج qال أخبرنيi cمر بن ديناr عن أبي الشhعثاء وهuوa جابر بن زaيد أنه qاaل waxa uu yidhi وmن يتقي شhayئا من البيت وmن يتقي yaa ka dhowrsanayo iska ilaalinayo شhayئan wax oo min الbeyti kacbada ka mida wax kacbada ka mida yaa iska dhaafayo ka dhowrsanayo n wuu ku wadaa marka in meel walba laga taabto wakaana mucaawiyatu mucaawiya wuxuu ahaa yastalimu alarkaana yastalimu inuu taabsanayo alarkaana tiirarka oo dhan afarta ah faqaala lahu ibnu cabbaas ibnu cabbaas baa wuxuu ku yidhi radia allaahu canhumaa innahu laa yustalamu lama taabto haadaani labadan aruknaani ee tiirarka ah labadan yamaaniyeynka maahne labada kale lama taabtuu yidhi ibnu cabbaas faqaala waxa uu yidhi mucaawiya laysa shay-un shayna ma aha min albeyti oo kacbada ka mida mahjuuran mid laga tegaayo shay kacbada ka mid oo laga tegaaya ma jiro wa kaana ibnu zubayr radia allaahu canhumaa ibnu zubayr wuxuu ahaa yastalimuhunna inuu taabsanayo kullahunna dhammaantood afarta tiirba waa tataabanaya ibnu zubayr ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa mucaawiya inay ku doodeen ibnu cabbaas oo mucaawiya uu ahaa qof qofka afarta tiir taabanayay ibnu cabbaasna uu ka celiyey riwaayo shaad ahaa jirto cagsi ka dhigayso oo inuu ibnu cabbaas afartaba taabanayay mucaawiya kan ka celiyey uu yahay riwaayadaa iyadu marka ma xoog badna ayb oo wuxuu yidhi warawaa axmedu ayضa min طariiqi shucbata can qataadata can abi طufayl qaala xaja mucaawiyatu wabnu cabbaas fajacala bnu cabbaas yastalimu alarkaana kullahaa faqaala mucaawiyatu inama stalama rasuulu lahi sal l slam haadayni ruknayni alyamaniyeyni faqaala bnu cabbaas laysa min arkaanihi shayun mahjuur qaala cabdullaahi bnu axmed fi lcilal sa'altu abii canhu faqaala qalabahu shucbatu shucbaa dabagediyey oo qisada maqluub ahaan ka dhigay ee cagsi waayo qofka samaynayana waa mucaawiya kan hadalkaas ka celi waqad kaana shucbatu yaquulu wuxuu dhihi jiray annaasu yukhaalifuunanii fii haada dadku ay igu khilaafayaan tan walaakinanii samictuhu min qataadata haakada laakiin qataadan saan uga maqlay aniga sidaasuu yidhi ayb ibnu cabaas marka ruknulyamaaniga iyo xajarka unbuu taabanayey qiso kalena waxay leeday ibnu zubayrna kulli waa taabanayey markaasuu ibnu zubayr yidhi laysa shay-un min albeyti mahjuuran hadalkan mucaawiya oo kalena ibnu zubayrna waa yidhi ayb ibnu cabbaasna markaas wuxuu ugu jawaabay cabdullaahi ibnu zubayr qisadiisa laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka kudayashaa idinkugu sugani jumhuuru ahlilcilmi marka xadiidka ibnu cumar macnaha uu sheegay ayay ku tageen ani waxaan ujeedaa xadiidka soo socda iyo midkaan ibnu kan kale aan akrino qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa layun qaala xadaanaa laytun can ibni shihaabin can saalim bni cabdillaahi can abiihi radia allaahu canhu qaal lam ara annabiya sala allahu calayhi waalihi wasalama ma aanan arkin nebiga yastalimu isagoo taabanayo oo taabsanaya min albeyti kacbada ila xaggeeda ila aruknayni alyamaaniyeyni labada rukniye yamaaniga mooyaane ibnu cumar marka xadiidkiisa waaba marfuuc wuxuu leeyahay ma aanan arkin nebiga oo taabanayo ilaa ruknay labada rukniye yamaaniyeynka maahan labada kale marka ma taaban jirinoo waa ka tegey ibnu xajar marka wuxuu yidhi waljumhuuru calaa maa dalla calayhi xadiidu bni cumar jumhuurulculamaa waxay ku tageen ibnu cumar xadiidkiisa waxa uu tusay ibnulmundir iyo keyrkiis waxay wariyeen istilaamu jamiici alarkaani aydan warawa ibnulmundir wakayruhu istilaama jamiici alarkaani tiirarkao dhan in la taabto ayay ka wariyeen can jaabir wa anas waalxasan waalxusein min asaxaabati ka mida wa can suweyd ibni hafalah min ataabiciina iyo isaguna ninkaa taabiciinta ka mida intaasba waxay ku tageen afarta tiirba in la taaban karo laakiin jumhuurku xadiidkan ibnu cumar ay qaateen isaga marfuuc maadaama uu yahay wa qaala bacdu ahli اlcilmi waxay dhaheen ikhtisaasu الruknayni ayb mubayanu bالsunnati wa mustanadu الtacmiimi alqiyaas qaar culammada ka mid waxay yidhaahdeen labada rukniye yamaaniga in lagu gaabsado nasay cuskan tahay afartaba in la taabtana qiyaasay cuskan tahay qiyaas iyo nas marka yaa horeeyo nas waajaaba الshaaficiyu can qowli man qaala laysa shayءu min albeyti mahjuuran imaamu shaafici hadalkan mucaawiya wuxuu ugu jawaabay uu ku jawaabay biannaa lam nadac istilaamahaa hajran lilbeyt labadan tiir wuxuu yidhi annaga ugama aanaan tegin in la taabto ka tegis iyo nicid aan nacayna kacbaduu yidhi wa kayfa yahjuruhu oo qofka daa'ifkaa dawaafaya sideeba uga tegayaa wahuwa yaduufu bihi waaba ku wareegayaa iyada dhanbooba ku dawaafayaa walaakinaa natabicu sunnata ficlan ow tarkan laakiin waxaan raacaynaa buu yidhi sunnada nebiga hadday ficil tahayna waa raacaynaa wixii nebiga sameeyeen samaynaynaa hadday wax uu ka tegey tahayna waa ka tegaynaa innagana nacan oo tarkigaas baan nebiga uga dayanaynaa sala allahu calayh waali wasalam marka qaacido aad muhim u ah waa meeshaan marka imaamu shaafici uu nusuusta ka istimbaaday ibnu cabbaasna oo uga horreeyey maxaa yeeley ibnu cabbaas markii la yidhi ibnu zubayr oo sidaas dhahayo oo laysa min albeyti shay-un mahjuur dhahayo ayuu wuxuu ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana yacnii ku-dayashadaas nebiga marka waxaa ka mid ah waxa nebiga looga dayanayo waxay u qaybsamaan laba qaybood afcaal nebiga looga dayanayo wax isagu uu sameeyey oo ilaahay loogu dhowaanayo in la sameeyo iyo turuug waxyaaba nebigu uu ka tegey isagoo samayn karo maanic ka celiyeyna ounan jirin oo nebigu uu uga tegey diin ahaan turuugta noocaasana nebigaa lagu raacaa sala allahu calayh waali wasalam oo waxaa ilaahay loogu dhowaanayaa waxaas nebiga uu ka tegey in laga tago marka hadalkan imaamu shaafici bidcooyinku dhabarka ka kala jebinayo ayb iyo dadka dhahaya rasuulka ma samaynin deliil ma aha rasuulku ma samaynin deliil waa tahay oo waxa uu nebigu ka tago maa tarakahu nebiyu sala allahu calayh waali wasalama wixii nebiga uu ka tegey maca qiyaami lmuqtadii wixii keenayay oo joogo baahidii keenaysay oo taagan wa cadami ilmaanici wax ka celiyana aynan jirin laasim nebiga cibaadolla uga tegay shaygaas soo ma fahmi saaad u fahamta marka aadaankaoo kale nebiga ciidda in loo aadaano waa ka tegey in loo aqimana waa ka tegey salaadda ciidda waana salaad laysu imaanayo baahidii aadaanka waa joogtay oo in dadka loo yeero la xasuusiyo waa baahi taagan waay mar walba ayb iyadoo baahidaas ay jirto ayuuna nebiga samaynin marka haddana waxaan fiirinaynaa wax nebiga u diiday ma jiraa oo ka celiyey oo isagu markaa uu yidhi lowlaa waxaas haddaynan jiri lahayn waa samay lahay ma hayno iyadana marka wixii muqtadihiisuna joogay maaniciisana la waayey sunnadiis maxay noqonaya marka tarki in nebiga looga daydo ka tegistaas ay noqonaya wax fara badan baa meeshaas soo hosgelaya marka oo dadka qaarkood ay samaynayaan haddii la weydiiyo waxaan maxaa u samaysaan la yidhaha waxay leeyihiin waxaan u samaynaynaa baahidaasaa taallo waa la weydiinaa baahida waqtigii nebiga ma jirtay haa hadday jirtay iyadoo baahidan jirtay nebigu ma sameeyey waxaan maya muxuu u sameeyi waaye maanic noo keen male maanic soo maaha bidco waa inaad samayso ayb waxyaaba badan baa marka ku dabaqmaayo ayb ixtifaalka mawlidka iyo waxyaabahaasaa ku dabaqmaayo maxaa yeele maxaa nebiga loogu ixtifaala haddii la yidhaha waxay leeyihiin maxabada nebiga sooma dhahaya jacaylka rasuulka rasuulka jacaylkiisu waagii nebiga ma joogay mise ma jirin waa joogay baahi joogto waa ilaa qiyaami saaca mu'min walbo nebiga inuu jeclaadaa laga rabaa wax shalay yimid maaha ayb iyadoo uu jiro nebiga asxaabtii ma ka tageen haa maanic ma jiraa u diiday ma la helaayo marka ayb marka idan ilaahay waxaa lagu caabudaa in laga taga marka waxaa laga dheeraa way fara badan yihiin wabilcagsi haddii marka muqtadihiiba uusan joogin waagii rasuulka shaygan xilligii rasuulka baahidiisaa maqnayd in la sameeyo bidco maaha markaas ogow maxaa ka mida maalan qur-aanka xilligii nebiga wuxuu ku kala tagtagsanaayey lafaha iyo maqaarada iyo isagoo gabalgabala ayuu qornaay hal meel kuma urursanayn wakhtigai abuubakar baa waxaa dhacday dadkii qur-aanka xafidsanaa in badanoo la laayey oo dagaalkii waqcatulyamaama ku la-adeen uu arkay abuubakar markaasay waxay yidhaahdeen abuubakar iyo cumar iyo qur-aankii hala qoro haddayba dadkii saan u la-anayaan xafidsanay haddii la yidhaha marka waxaan wakhtigii nebiga ma jirin maxaa loo qori waayo waxaa lagu jawaabaa baahidan hadda timid ma joogin waagaas nacam muqtado ma jirin marka loo qoro waagaas qur-aankiina waa soo degaya hadba waxbaa kusoo darmaya laakiin hadda muqtadaa jiro soo ma fahmin waxyaabaha marka maanic haddii la waayana mihaalkeedu taraawiixda waayo taraawiixda nebiga habeen laba saddex habeenuu sameeyey kadib waa ka tegey muxuu uga tegey rasuulka wuxuu uga tegey in lagu farad yeelo ka cabsaday maanicaas marka hadduu zuulo waa la samayn karaa shayga sunnada waana uu cumar sameeyey qofkii aan fahmin marka macaanidaas shareecada aan ka fahmin bidco iyo sunno ma kala garan karan qofkuna sidiisaba haddii tawxiidku u saxmo sunnada iyo bidcadana ay u kala saxmaan oo u kala garto wixii sunnaha iyo wixii bidcaha uu kala fahmi karo qofkaas yacnii wax weyn ayaa diinkiisa ilaahay uu ka siiyey ayb oo labadaas shay marka dadkii horena labadaas wax ku qiimay jireen ninkii tawxiidkiisuna saxan yahay sunnadii iyo bidcadiina kala yaqaano oo sunnadii ku dadaalayo waa qofkaas marka waxaa weeyaan dariiqi waa haystaa ilaahay dariiq inuu nagu sugan su-aalanayna marka waxyaabahaasaa ku jira haddii kale qofku maanta dhan waa ku wareera marka alimaamu shaafici raximahullah halkan waxa uu yidhi ayb biannaa lam nadac istilaamahumaa hajran lilbeyt labadan tiir inaan taabanno ugama aanaan tegin nicid aan nacayna kacbada ama ka tegis aan ka tegayna kacbada wa kayfa yahjuruhu sideeba uga tegayaa qofku wahuwa yaduufu bihi wouba dawaafayaa kacbadiiba iyada dhanuu ku dawaafayaa marka ma la dhihi karaa ninkaa kacbada waa nacay ninka iyada ku dawaafaya walaakinaa natabicu sunnata sunnadaan raacaynaa buu yidhi ficlan ow tarkan tii nebigu wuxuu sameeyeyna ficil ahaanaan ugu raacaynaa wuxuu nebigu ka tegeyna ka tegistaasaan uga dayanaynaa ayb walow kaana tarku istilaamihimaa hajran lakaana tarku istilaami maa bayna alarkaani hajran lahaa walaa qaa'ila bihi imaamu shaafici marka wuxuu yidhi haddii istilaamkoodu nicid ay tahay ee kacbada meel walba in laga taabtay noqon lahayd qof dhahayana male afartan tiir keliya ma isna waxaa la dhahayaa qofka afartan hala taabta dhahaayo labada tiir inta u dhexaysa haddaada taabanin waa ka hijrootaa la dhahayaa isagana ayb marka ibnu xajar wuxuu yidhi wayu'khadu minhu xifdu اlmaraatibi wa icdaa'u kuli dii xaqin xaqahu wa tanziilu kuli axadin mansilatahu ayaa laga qaadanaya xadiidka waxyaabahaas oo dhan ayb tarjamaday marka xadiidku way isleeyihiin labadaa keliya ninkii taabtay yamaaniyeenka waa sameeyey oo wixii markaa sunnadii nebigu waafaqay ayb baabu taqbiili اlxajari dhagixii taabashadiisii xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay dhagaxa dhunkashadiisa xajarul aswad qaala xadaanaa axmed bnu sinaan qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa warqaa'u qaala akhbaranaa zayd bnu aslam can abiihi qaal ra'aytu cumara bna alkhadaab ayaan arkay radia allaahu canhu qabala alxajara isagoo dhagaxii dhunkaday wa qaala waxa uuna yidhi lowlaa annii ra'aytu rasuula اllahi sal ly slam nebiga inaan arkay haddii lala yahay qabalaka inuu ku dhunkaday maa qabaltuka kuma dhunkadeen marka taqbiilu اlxajar ayaa xadiidka uu tilmaama qaala xadaanaa musadadun waxaa kaloo laga qaadan karaa yani wixii aan xajarkaas ahayn yacnii wixii dhunkashadoodu aynan soo aroorin inaan la dhunkanin markaas taana bacdi ahlilcilmi waa ka fahmeen maxaa yeele cumar wuxuu leeyahay haddaynan ahaa lahayn itibaaca rasuulka maba ku dhunkadeenba adiga shalayna waa ka hadalnay marka masaladan oo imaam axmed in laga wariyey isaga musxafka yacnii mimbarka nebiga iyo meelahaas cikrimatu bnu abi jahl radia allaahu canhu isagana in laga wariyey musxafka dhunkashadiisa iyo meelahaas kuway halkaas maahane waxa inta kale waxaa weeyaan male war male khilaaf badan ma halkan marka wuxuu ku dhigay wanuqila an bni wanuqila can ibni abi sayf alyamani axadi culamaa'i makkata min ashaaficiyati jawaazu taqbiili اlmusxafi waajzaءi اlxadiidi waqubuuri الsaalixiin qubuurta marka imaamu nawowi kitaabkiisa la yidhaaha aliijaaz ee manaasigta xajka iyo cumrada iyo uga hadlo wuxuu yidhaahdaa qabriga nebiga markuu ka hadlaayo wuxuu leeyahay in lagu dawaafo caloosha in la saarsaarto in la dhunkado waxaasoo dhan maahan buu le halkaa marka majmuuca laftirkiisa imaamu nawowi sidaasuu ku leeyahay ayb oo kitaabka majmuuca laftirkiisa saasuu ku dhahaya قال xدثنا مسدد قال xدثنا حماad عن الزبير بن عربي وهو أبو سلمة البصري ليس به بأس أخرج xadيiثه البخاري والترمذي والنسائي qال سأل رجل سأل رجل بن عمر nin baa iبن cمر سؤaaلay رضي الله عنهما عن استiلاam الحجر dhagaxa taabashadiisa faqaala wuxuu yidhi ra-aytu rasuula اllahi sal ly slam nebigaan arkay yastalimhu isagoo taabsanayo wayuqabiluhu dhunkanayo qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi ara'ayta in suximtu ibn cumar baan marka waxaan ku idhi buu leeyahay bal ii sheeg iiga warran haddii la iciriiriyo ara'ayta in qulibtu bal ka warran haddii layga adkaado oo laigaga qaalib noqdo qaala waxau yidhi ibnu cumar ijcal ara'ayta bilyaman ara'ayta yeman geey uu yidhi nacam daahir marka ninka weydiiyey inuu nin yeman ka yimid oo ahaa marka meeshii aad ka timid ara'aytada geey buu yidhi ra'aytu rasuula اllahi sal ly slam nebigaan arkay yastalimhu isagoo taabanaya wayuqabilhu dhunkanaya marka ibnu cabdilbar waxaa jirta aahaar badan oo ku qoraayo jaamicu bayaan cilmi wafadlihi aara'da inay asxaabta aad u necbanaa jireen oo dadka marka aaraa'iyiinta ama aaraa'itiyiinta ah waa zajiri jireen sidaan hadda ibnu cumar uu yeelayo oo kale nin kalena wuxuu ku yidhi ijcal ara'ayta fi lkowkab ara'ayta xidiga geey haddii aad awoodi kartidna samey haddii kale iska daa su-aashaas badan marka qaab fiican ma leh dadka qaarkoodna waxay wax u su-aalaan inay wax ku dhibaan abu hurayrana laftirkiisa nin baa saas oo kale xadiidkii wuxuu sheegay ida istayqada axadukum min manaamihi falaa yaqmis yadahu fi linaa midkiin haddii uu hurdada ka soo kaco weelka iyounan gacanta gelinin ha jaleeciyo biyaha ku shubto bannaanka ku dhaco nin marka iska rabo madax adayg iyo yaa wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi ra'ayta idaa kaana idaa kaana ra'ayta ra'ayta bilmihraasi wuxuu yidhi bal waxaad ka warantaa weelku haddii uu yahay weel weynin badan oo culus aan la soo jalleecin karin dhagax biyuhu hadday dhagax ku jiraan aan la soo jalleecin karin markaasuu abu hurayra wuxuu ku yidhi acuudu billaahi min sharika yaa qaym acuudu billaahi min sharika shartaadaan ilaahay ka magangalaa bui maxaa yeelay xujo iyo muran unbuu ka rabaa wax kale isagaad wax qabsaday maaha waxaas qataan ayb soomaaliduna dad badanoo noocaas waa laga helaya masale aan qabsanin ama yacnii keliya u wuxuu rabaa meeshii ugu dambeysay inuu geeyo un bis qofkan ayb saas hadday dhaco haddii waxaan la waayo kan haddii la helo waxaas marka lama rabo khabarka rasuulka in latasliim bes in laysku dhiibo wuxuu ahaa abu hurayra isla abu hurayra ibnu cabaasa wuxuu ku yidhi markii hore waxaa jiri jiray qofku haddii uu wax dab lagu kariyey ou cuno waa laga weyse qaada jiray awel abu hurayra marka xadiidkaasuu wariyey markii dambe waa la nasakhay laha xadiidkaasuu wariyey markaasuu ibnu cabaas wuxuu ku yidhi anatawada'u min maamin min alxamiim ya abaa hurayra abuu hurayrow biyo kulul ma ka weysaysanaynaa buu yidhi biyo kulul ma ka weyse qaadanaynaa markaasuu abuu hurayra waxa uu yidhi idaa jaaءaka alkhabaru can rasuuli اllahi sal ا ly slama falaa tadrib lahu اlamhaal xadiidku hadduu nebiga kaaga yimaado yabna akhi haddii xadiidka rasuulka uu kaaga yimaado mahmaha u keenin iska qaada bis waxbaha mahmaahin faaraha ka qaado iska daa ayb way fara badan tahay marka aahaar badan baa ku soo aroortay noocaas ah muslim fii saxiixi kitaabu اliimaan isagana waxaa ku soo aroortay qisadii bushayr ibnu kacab isagoo cimraan ibnu xuseyn uu ka sheekaynaayo u dhahayo ina alxayaaءa khayrun kulluhu xishoodka kulligiis waa khayr ina alxayaaءa kullahu khayrun xishoodka o dhan waa khayr xadiidkaasuu wariyey markaasaa bushayr ibnu kacab wuxuu ku yidhi innaa lanajidu fii suxufinaa waraaqaha iyo waxyaabaha aan akhrisannay waxyaabihii dadkii hore laga soo gaaray iyo waxaan aragnay buu yidhi anna minhu khawaran ow kamaa qaal ama anna minhu dacfan wax xishoodka ka mida oo dacfi ahaa jiro oo taagdarre ah doqonnimo ah inuu ku jiro xishoodka ayaan maqalnay buu yidhi ka waran markaasuu aad ugu xanaaqay ilaa markii dambe inta laga aamusiyey la yidhaahdo yaa abaa nujayd innahu laa ba'sa bihi innahu mina ay yidhaahdeen ninkan nin markan un ay ka xumaatay waaye nin fiican waaye nin sandaqa iyo waxaas lagu yaqaana maaha anaguu naga mid yahay la yidhi wuxuu yidhi uxadiثuka can rasuuli اllahi sal ly slam watuxadiثunii can suxufika rasuulkan aniga kaaga sheekaynaya adigana ma waraaqahaaga iga sheekaynaya warqadahaaga miyaa adiga igaga sheekaynaysa ayuu ku yidhi marka ra'yiga wixii maxmuuda waa laga qaataa wixii kaloo madmuumana waa laga tagaa sida fiican ibnu cabdilbar ugu dambayn saasuu kusoo gebagebeeyey ra'yiga maxmuudkaa kee waay waa midkii nusuusta qur-aanka iyo sunnada wax loogaga istimbaadi kara way oo aan nas ka hor imaanaynin laakiin ra'yi iyo nas iska hor imaanaya lama ogola ayb meelna kuma le sharciga ninkan marka sidaasuu ku yidhi baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan man ashaara qofkii ishaaray ilaa rukni rukniga xajarka rukniga uu ku yaallo idaa ataa calayhi haddii uu korkiisa yimaado qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanaa wa huwa abuu muusa zamin qaala xadaanaa cabdulwahaab huwa bnu cabdilmajiid athaqafi qaala xadaanaa khaalidun can cikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal طaafa الnabiyu salى اllahu عalayh ali waslama bilbeyti nebiga kacbada ayuu dawaafay calaa baciirin rati korkiis isagoo saaran kulamaa mar kastoo ataa cala rukni rukniga uu yimaado ashaara ilayhi waa ishaarayay mar walba marka xajarulaswadka marka la yimaado in la ishaaro yaa laga qaadanaayb waxaa kaloo laga qaadanaya qofka raakib isagoo ah inuu dawaafi karo isagoo gaadiid saara inuu dawaaf samayn karo ayb hadday u suurtoobayso waxaa kaloo laga qaatay oo horena aan u soo marnay xayawaanka hilbahooda la cuno kaadidooda iyo digadooda iyo daa inaysan najaas ahayn maxaa yeele hadday najaas tahay xayawaan lama kontarooli karo kaadidiisa iyo iyo iyo digadiisa masjidkana lama soo geliyeen waa halaabi lahay haddii kale masaajidka waxyaabahana waa laga istimbaadaa xadiidkan baabu الtakbiiri cinda الrukni baabu bayaani fadli الtakbiiri ama baabu bayaani mashruuciyati الtakbiiri takbiirtii mashruucnimadeedii caddaynteediibuu u baab yahay cinda rukni ruknulyamaaniga agtiisa allahu akbar inlayna qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa khaalid bnu cabdillaahi qaala xadaanaa khaalidun اlxadaa can cikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal daafa الnabiyu salى اllahu عalayh ali waslama bilbeyti nebiga kacbadii buu dawaafay calaa baciirin buu ku dawaafay rati korkiisa kulamaa ataa mar kastoo uu yimaado arukna rukniga ashaara ilayhi wuxuu ku ishaarayey bishayin wax kaana cindahu agtiisa ahaa ayuu ku ishaarayey wakabara allahu akbarna waa dhahay ayib oo marka takbiirtii halkaasay ka soo gelaysaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man daafa bilbeyti kacbada qofkii dawaafay idaa qadima makata maka haddii uu soo galo qabla an yarjica ilaa beytihi gurigiisa intuunan u laabanin meesha uu degan yahay yacnii ninkii ku bilowdaba dawaaf dawaafulquduumka iyo wixii raacayo uma sallaa rakcatayni laba ragca tukaday uma kharaja ila safaa safa xaggeeda u baxay qaala xadaanaa asbaqu huwa bnu faraj can ibni wahbin qaala akhbaranii camrun can moxamed ibni cabdiraxmaan ayb dakartu waxaa idin dhigan dakartu licurwata baan u sheegay qaala waxa uu yidhi faأkhbaratnii caaئiشhaةu radia الlahu canha waxay ii sheegtay ana أwala شhayin shaykan ugu horeeyo badaأa bihi nebiga uu ku bilowday xiina qadima الnabiyu sal ا ly slam markuu soo galay nebiga maka annahu tawada'a inuu weyse qaatay waay uma daafa wuu dawaafay uma lam takun cumra uma lam takun ma aynan ahayn cumratan yacnii cumro ma aynan ahayn wuxuu ka wadaa cumro uu ka xalaaloobaayo ma aynan ahayn ile nebiga qaarin ayuu ahaa cumro uu ka xalaaloobaayo ma aynan taasi cumro ma aynan ahayn oo cumradiisa isaguo xajkay ugu dhex jirtay marka dawaafkuna sunna u ahaay sacyigaanina wuxuu ahaa sacyiga xajka ee cumrada uu kaga kaaftoomi doono maalinta tobnaad ayb uma xaja abu bakri wacumaru radia allaahu canhumaa milahu abu bakar iyo cumarna way xajiyeen kaas oo kale uma xajajtu maca abi zubayr baan la xajiyey radia allaahu canhu maca abi zubayr ayaan la xajiyey buu yidhi fawalu shayin shaykii ugu horreeyo abi zubayr mau dhigaa meeshaas faأwalu shayin shay kii ugu horreeyo bada'a bihi oo ku bilowda adawaafu buu ahaa uma ra'aytu اlmuhaajiriina ayaan arkay walansaara yafcaluunahu iyagoo sidaa yeelaya waqad akhbaratnii umii hooyaday waxay ii sheegtay annahaa ahallat hiya wa ukhtuhaa waالzubayr saddexdooda inay yani xajkii dhawaaqeen wafulaanu iyo wafulaanu bicumratin inay ku dhawaaqeen falamaa masaxu rukna rukniga markay masaxeen xalluu way xalaal noqdeen falamaa masaxu rukna xalluu marka maxaa laga wadaa meeshaan imaamu nawowi wuxuu leeyahay laasim waxaa ah marka in la tawjiihiyo ayb la tawjiihi marka waxaa weeyaan markay xajarlas ayb xajarul aswadka markay taabteen waa xalaaloobeen maxaa laga wadaa macnaheeda waxay tahay markay intay dawaafeen labadii ragcad tukadeen xajarul aswadka ku soo noqdeen oy taabteen safii mar way tageen markaasi kadib ay xalaaloobeen oo ilaa dawaaf keligiis laguma xalaaloobo dabcan qof cumro soo xirta intuu dawaaf sameeyo ma iska tegi kara waxbaa u dhima weli marka imaamu nawowi sidaasuu yidhi ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofku ama qaarin ha ahaado ama mufrid ha ahaado ama mutamatic ha ahaado maka marku soo galo inuu dawaaf la yimaadaa fiican ee gurigiisa intuu meeshii uu degayay intuu intaanu aadi qaala xadaanaa ibraahimu bnu اlmundir wahuwa alxizaamiyu qaala xadaanaa abu damrata anasun qaala xadaanaa muusa bnu cuqbata can naaficin can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa daafa fi اlxaji aw ilcumrati haddii xaj ama cumro ou dawaafo awala maa yaqdamu marka ugu horraysoo soo gelaayo sacaa alaaata adwaafin saddex dawaaf ayuu saddex wareeg waa rooraayey wamashaa arbacatan afarna waa soconayey uma sajada sajdatayni laba ragcou tukanayey uma yaduufu bayna safaa waalmarwa safay marwa ayuu dawaafayey kadibna qaala xadaanaa ibraahimu bnu lmundir qaala xadaanaa anas bnu ciyaad wahuwa abu damra can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana nebiya sal l slama kaana idaa taafa bilbeyti wuxuu ahaa haddii uu kacbada dawaafaayo adawaafa alwala dawaafka hore kee waay dawaafka hore quduumka dawaafquduum yahubu alaaata adwaafin saddex waa ruclaynayey wayamshi arbacatan afarna waa soconayey wa annahu kaana yascaa wuu saciyey nebiga batna almasiili wa annahu kaana yasca wuu ordaayey baطna almasiili waadiga calooshiisa waadiga marka waxaa waay safa iyo marwo dhexduu meesha ah idaa daafa bayna safaa walmarwa hadduu dawaafayo yacnii markii safa laga soo degto cabaar yar la soo socdo dhulku meesha uu ka siman yahay markuu soo gaaro waa ordaayey nebiga sal sacyi buu sameeyey marka waxaa kaloo layidhi almiilayni alakhdarayn laba nalo oo cagaaran ayay ku dhejiyeen marka meeshii nebiga uu ku orday laba calaamadoo cagaaran ayaa loo sameeyey meeshay ka bilaabatay meeshay ku dhammaatay meeshaas markuu maraayo waa ordaayey xadiidkan marka wuxuu yidhi ibnu xajar wa fii hada alxadiidi waxaa ku sugan buu yidhi istixbaabu اlibtidaa'i biطawaafi qofka ee dawaaf in lagu bilowdo sunnanimadeeda lilqaadimi qofka soo gelaayo maka nusug iyo waxu soo gelayo liannahu taxiyat lmasjid alxaraam masjidulxaraamka taxiyadiisa waاstahnaa bacdu ashaaficiyati waman waafaqahu almarأaةa aljamiilata aw ashariifata alatii laa tabruzu fayustaxabu laha taakhiiru طawaafi ila اlleyli in dakhalat nahaaran shaaficiyada qaar ka mida waxay dhaheen buu leeyahay naagta markaa quruxda badan gabadha yarta ah iyadu hadday maalin soo gasho inay gadaal u dhigataa fiicanoo habeen la gaaro oo habeen marka aan la arki karin iyo ay iska dawaafto ayb yacnii fidna si aysan u dhicin waqtigan laakiin habeen iyo maalinba nalalkan waaweynkaa shidani waqtigaas marka mugdi iyo iska ahayd laakiin waqtigan maalin iyo habeen waxba isku mid ayb wakadaa man khaafa fawta maktuubatin qofkii ka cabsanaya salaad farada inay ka tagto ow jamaacatin ayb wakadaa man khaafa fawta maktuubatin salaad maktuuba ah nin ay ka inay ka tagta ninka ka baqayo ow jamaacatin jamaaco inay ka tagto maktuubatin oo salaadeedu ay farad tahay ayb ow mu'akadatin ow faa'itatin fa ina dalika kullahu yuqadimu cala طawaafi masjidkii baa timid iyadoo salaaddii la aqimay baa timid dawaaf maa iska gelay markaa salaaddii faradka iska tuko kadib gal dawaafka masjidkii baa timid casirkii oo tegi rabaa timid casirkiina ma tukanin oy ka dhiman tahay shan daqiiqo dawaaf haddaa gasho casirkii baa kaa tegaya markaas dawaaf ku bilaaban maysle waxaad samaynaysaa labadii salaaddii casar baad iska tukanaysaa ayb wadahaba aljumhuuru ilaa ana man taraka dawaafa alquduumi laa shaya calayhi jumhuurulculamaa waxay ku tageen dawaafulquduumka ninkii ka tago wax lagu leeyahay ma jiro wacan maalikin wa abi hawr min ashaaficiyatina calayhi damun imaam maalik iyo abu hawr waxay yidhaahdeen dem baa laga rabaa wahal yatadaarakuhu ma haleeli karaa man tacamada ta'khiirahu qofkii u qasday inuu gadaal u dhiga ligayri cudrin wajhaani baa ku sugan ka taxiyati اlmasjid wa fiihi اlwuduءu liطawaafi meesha waxaa kaloo ku jirto sidiisa dawaafulquduumka in la fahmaa loo baahan yahay dawaafulquduumku xukunkiisu muxuu yahay dawaafu lquduumka fii xaqi اlqaarini wاlmufridi dawaaf oo iska taxiyatulmasjid camalo sunno u ah waa isaga kan sheegaa kaas amaa dawaafu lquduumka fii xaqi اlmutamatic ninkii cumro soo xirtay inuu xalaaloobana rabo isagu muxuu u noqonaa dawaafkaasna waajib mase sunna u noqonaa waajibu u noqonaa leanna cumradiisii ayuu ka mid yahayba dawaafkan dawaafulquduumka soo ma fahmin marka cumrada arkaanteedana waa dawaaf iyo sacyi iyo xalqi ama taqsiir marka fii xaqi اlmutamatic qofku mutamatic ma noqon karo laabudda inuu dawaaf dawaaf la imaano dawaafkaas ou la imaanaya dawaafuulquduum iyo dawaafu alcumra intaba waayahay isaga marka fii xaqihi sunno waay ma la dhihi karo laakiin ninka mutamati ee qaarinka ah ama mufridka ah nin baa maalan xaj keliya xirtay xaj iyo cumrou isku daray xajkiina waxaa ka dhiman toban beri markuu sii tegey gurigiisa inuu iska tago ma fiicno dawaaf ha sameeyo beytka ha salaamo dawaafulquduumkaas sunnow ninkaa u yahay hadhowna sacyi ha ku daro gurigiisa iska aado marka ma xalaaloobayo sacyigaas laakiin ogow marka sacyigaasi sunno maaha sacyigaas sacyigaasi waa sacyiga xajkiisa oo u tirsan doono maalinta tobanaadka ilee dadkii nebigoo kale ahaa markay tobanaadka imaadeen ay soo laabteen dawaaf bay sameeyeen sacyi lama imaanin ayb meeshaa marka saa ogu dawaafulquduumkii marka saasuu ka wadaa wa fiihi alwuduu'u liطawaaf waxaa kaloo laga qaadanayaa dawaafku inuu weyse u baahan yahay leanna nebigu waa weysaystaan ayb wasayaأtii xayثu tarjama lahu اlmusanifu bacda arbacaةa caشhara baaban ayuu noogu imaan doonaa ayb waxyaabahaasa laga qaadan baabu طawaafi الnisaaءi maca الrijaali baabu bayaani xukmi طawaafi الnisaaءi naagihii طawaafkoodii xukunkiisa cadayntiisii buu baab yahay maca rijaali ay la طawaafaan naagihii nimankii macoodii inay la طawaafaan xukunkaa cadayntiisa وqاaل cمر بن علي waxa uu yidhi أbو xفs alفlaas waaye qاaل xadaثnaa أbو cاaصم qاaل بن jurayج أخbaranii caطاء wuu ii waramay buu yhi caطاء goorma uu ii waramay إid manaca بnu هiشhaamin ibnu هishaam mxamed ibnu هishaam markii uu diiday mxamed ibnu هishaamka markaa qoladii amawiyiintii baa waxay u xil saareen xajka inuu maamulo isagii baa marka wuxuu diiday markuu ibnu هishaam diiday annisaaa naagihii uu ka manciyey u diiday adawaafa inay dawaafaan maca rijaali ragga ay la dawaafaan oo naagihii waxa uu yidhi mar kale mar gaara iyagana la siinayaa yaynan la dawaafin naagaha nimanka qaala waxa uu yidhi cadaa markaas qisadaa markay dhacayso cadaa wuxuu yidhi kayfa yamnacuhunna sidee buu ugu diidayaa waqad daafa nisaau nnabiyi sala allahu calayh waali wasalam maca arijaal naagihii nebiga ayaa ragga la dawaafay macoodee sideeba uga celinaya qultu waxaan idhi buu yidhi abacda alxijaabi aayatulxijaab markay soo degtay kadibaa aayatulxijaabna marka wuxuu ka wadaa waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab abacda alxijaabi miya aw qablu mase ka hor qaala waxa uu yidhi ii lacamrii xijaabku markuu soo degay kabacdi waaye buu yidhi ii nacam lacamrii laqad adragtuhu waan soo gaaray buu yidhi bacda alxijaabi xijaabka bacdi qultu waxaan idhi buu yidhi marka kayfa sidee bay yukhaalidna arijaala ragga u dheehayaan marka sidee bay ragga u dhexgelayaan marka waa yaaba qaala waxa uu yidhi lam yakun yukhaalidna ma aynan ahayn inay dheehayeen marka naaguhu waa la dawaafayeen nimanka iyo waa isdhexgelayeen labay kala tahay ma aynan dhexgeli jirinoo ma dheehi jirin kaanat caaishatu radia allaahu canhaa caaisha waxay ahayd taduufu inay dawaafaysay xajratan xaal ay tahay midii ka soocan min arijaali ragga laa tukhaaliduhum ma dheehaynin laakiin isku waqti bay dawaafayeen meel xoogaa ragga gadaashooda ayay ka dawaafaysay faqaalat imra'atu naag baa marka waxay tidhi indaliqii nakeen nastalim xajarka aan taabanne yaa uma almu'miniin qaalad waxay ku tihi caaisha haweentaasi indaliqii canki indaliqii tag canki ay can nafsiki nafsadaadii ka aad bax adiga kaligaa tag bay tihi bax ilaa xajarka aadidiisii waxuu rabaa nimankii iyo waxaa inay dhex jeerta moogta adiga aad bay tihi haddaa rabta iga idhaaf waa abad waa diiday taa marka maxay ku tusay inaynan dhex geli jirin oo xoogaa iska dhowri jirta yakhrujna way baxayeen naaguhu mutanakiraatin iyagoo yacnii aan la garan karin bileyli habeenkii bay baxayeen fayadufna maca rijaali raggay la dawaafayeen markaa walaakinahunna laakiinse iyagu kunna waxay ahaayeen idaa dakhalna albeyta kacbada beytka markay galaan qumna waa istaagayeen xataa yadkhulna intay ka galaan wa ukhrija rijaalu raggana laga bixiyo kacbada dhexdeeda markay rabaan inay galaan intay istaagaana ragga laga soo bixinayo kadib ay galaayeen yani saxaabadii taabiciintii dadka muslimiinta kulligood waxaay waxaa mutaqarir agtooda ka ah ikhtilaadka nimanka iyo naagaha inuu waxuu yahay xajkii ama kacbadii oo aan si kale la yeeli karin oo ay daruuro meeshii ugu darnayd joogto xataa waxay ahaayeen inay ka dheeraanayeen oo naaga intii tabartood ay dadaalayeen naagihii marka waxaa laga rabaa intii tabartood inay dadaalaan wakhtigan hadda de tirada dadka islama eka hadda iyo waagaas waagaas marka gadaal inay ka dawaafto waa iskaga suuro suurtoobaysa hadda laakiin iyadadhan baa zaxmad fara badanaa jirta marka haweenkii maxay samaynayaan inay dadaalaana laga rabaa iyagu inay aad u dadaalaanoo ragga iyagu qasad yacnii ficilkooda inaanay ragga ku dheehdheehin wixii markaa iyagu markaa kadib yimaado siyaabahaas marka yacnii uu sheegaya laakiin waxaa la yaab le dad diintii marka hadda niman diin sheeganayo ama yacnii laga yaabo inay dacwo ama yacnii saxwo islaamiya sheeganayo haddana u sacyinayo rag iyo dumar inay isdhex galaan oo isdhex qaadaan qofka caamigee fitradiisa ku taagan wuxuusan fahmi karin ayb islaamku wuxuu yaqaanaa iyo dadka muslimiinta war rag iyo dumar ha kala fogaadaan rag iyo dumar ajnebi kale ah ha kala baxaan ha kala fogaadaan diin cusub ma aha dadkeenna reebaadiyaheenna waa yaqaaneen xataa naagta reebaadiyahe waxba aan diin ka aqoonin halkaas markay niman ka socdaan dhinac geesay mari jirta xishoodaa ku jiro ilal-aanana dad weli baaqi ku ah xishoodkaas waa jiraa laakiin xishoodka ibliis iyo shaydaan iyo junuudu ibliis oo hadal quruxsan iyo wax baas yaqaano ayaa xishoodkii ka siibaaya naagaha sida ilaahayba ugu yidhi yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum yaa bani aadama laa yaftinannakum الshayطaanu kama akhraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa shaydaankaas marka dhar dharsiibka yaqaano xishoodka iyo karaamada dadka ka dhigo ayaa marka qaa'im u taagan afkou raba ha ku hadlo hadduu doono ama af soomaali ha ku hadlo ama af carabeed ha ku hadlo wuxuu doono ha ku hadlo ayb dadkii marka islaamku marka ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku leeyay waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa iyaakum adukhuula cala annisaa nebigu saasuu yidhi war iska ilaaliya naagaha loo galgalo oo naagaha laga maqan yahay oo dadkoodii aynan joogin maxaarimtooda aanay joogin ugalkooda iska ilaaliya yidhi nebigu sal l slam fitna ka imaanayso wuxuu yidhi maa taraktu fitnatan hiya adaru cala arijaali min annisaa fidno nin naag uga daran kama teginuu yidhi nebigu sal l slm xadiidkii abi saciid wuxuu ahaa itaqu dunyaa wataqu الnisaa fa ina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi الnisaa waxaas o dhan waa nusuus saxiix ama bukhaari iyo muslim ay wariyeen ama muslim uu wariyey ama aayado qur-aanka marka xaggey maxal uga yeelanay diintii dhexdeeda rag iyo dumar ha isciriiriyaanoo dabada ha isku riexaan ayb diintaana saas qabta ninka dhahaya shaydaan waayb shaydaan marka waxaa weeyaan dadka ugu fadwoonaayo calaa lisaani shaydaan oo ku fadwoonaayo ayb ninkii kala bixiyey ama ninkii asturayna wax qalada uu sameeyey male wax caqliga iyo sharciguba uu sheegayo ayb innaga laftirkeenna dhibka iyo wuxuu nagu dhacay iyo akhlaaq darrada iyo waxa ay timid suuqa markay naagaha ku yaaceen oo ragguna uu meelaha jaad iska cun iyo fadhi ku dirir iyo galay oo uusan marka isagii naagtii ay soo shaqaysay oo gurigii naagtii ay la wareegtay qawaamadiina waa tagtay ninka arijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim nafaqadii iyo markii nin walba uu cuslaystay oo suuqii inuu tago oo ka cuslaystay waxaa timid marka qawaamo la-aan halkan fadhi joog naagtii marka inay niman markaas meel walba ay kuwo xun iyo kuwo ka xishoona iyo kuwaan ka xishoonayninba inay markaa ku yiigato ayb wuxuu yidhi markaas wa kuntu marka wa uqrii raggana laga bixiyo waa sugaynay marka ragga laga bixiyo aan gelaynay saasay leedahay wa kuntu aatii caa-ishata caa-ishaan u imaanayey ana aniga iyo cubayd bnu cumayr buu yidhi wa hiya iyada oo mujaawiratun fii jawfi habiir buurta habiir la yidhaaha dhexdeeda iyadoo ku jirto oo halkaas marka ku ictikaafsan marka waxaa laga qaadanaya meelaan masaajid ahan lagu ictikaafi karo waxaa laga wadaa meeshaasay ku cibaadaysanaysa un ma ahane hadda ictikaaf ma aha ayb qultu waxaan idhi wamaa xijaabuhaa waxa marka waxa qarinaya oo dadka ka asturaya maxay ahayd qaala waxa uu yidhi hiya iyadu fii qubatin teenna ayay ku jirtay turkiyatin turkiya loo nisbeeyey lahaa qishaa'un dabool leh wamaa baynanaa annaga iyo wabaynahaa iyadana hayru daalika teendhadaabaa noo dhexaysay halkaas baan cilmiga kaga qaadanayna wara'aytu calayha waxaan ku arkay korkeeda dircan dirci baan ku arkay muwaradan yacnii midabkaas wardiga leh ayb midabka ubaxa oo kale leh ayb xadiidku marka wuxuu u keenay tarjamada iyo waxay isku leeyihiin waxay tahay naagaha inay ragga la dawaafaan waa bannaan tahay oo dawaafkii laguma kala celin karo oo yacnii suurtagal maaha waqti gaara naagaha in loo sameeyo dadki waa isgaargaarayaan maadaama daruuradaas ay jirto haddana naagihii inay ku dadaalaan intii tabartood ah inaynan nimanka dhex gelin nimankuna ay iska ilaaliyaan ayb niman iyaga laftirkooda iimaanka ilaahay ka qaado waxaa jiro meelahaas wax usoo doontaba ayb oo intaas marka aad arkaysa askar waxay qabanaysa un dad ay askarta ka dhex qabanaysa meeshaas wax un ku samaynayo ayb kuway halkaas marka inay intii dadaalayaan marka ay dadaalaan salaadaha iyo kalena inay gaar meesha naag naaguhu inay gaar u baxsanaadaan ayb qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanaa malikun ismaaciil huwa bnu abi uways weeyaan qaala xadaanaa malikun can moxamed bni cabdiraxmaan bni nawfal can curwata bni zubayr can zaynaba binti abi salama can ummi salamata radia allahu canha zawji nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaalat waxay tihi shakowtu ilaa rasuuli llahi sal l slama nebigan u cawday oo waxaan u sheegay annii ashtakii inaan xanuunsanayo faqaala waxa uu yidhi duufii dawaaf min waraa'i innaasi dadka gadaashooda ka dawaaf yacnii dadka dawaafayo korkooda gadaashoodaas ka dawaaf wa anti adiga oo raakibatun gaadiid fuushan meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa gaadiid in lagu dawaafi karo naagtii inay dawaafayso raggiioo dawaafayo meelaan ka fogeyn inay ku dawaafi karto ayb faduftu waan dawaafay bay tihi warasuululahi sal l slm rasuulkuna xiinoidin markaasi yusallii ou tukanayo ilaa janbi اlbeyti kacbada dhinaceeda nebiguna uu salaaddii ku tujinayo subaxay ahayd salaaddaa wahuwa yaqra'u isagoo akrinaya waduuri wa kitaabin masquur meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa marka waxaa laga qaadanaya xadiidkan naaguhu salaada jamaacadu waajib inaynan ku ahayn oo illaa hadday waajib ku ahaa leed horta tukow dhehelaha nebiga sal l slam iyadoo la tukanayay marka iyada iska dawaafaysa naaguhu marka salaada jamaacada inaynan waajib ku ahayn taana marka waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya salaada subax diwaalilmufasalka in lagu akriyo waduur ilaa diwaalilmufasalkay ka mid tahay waxyaabahaas oo dhan iyo wixii loo terjamay oo ah nimanka iyo naaguhu inay mar wada dawaafi karaan laakiin naaguhu inay intay ka socnaan karto ay ku dadaasho inay ka socnaan oo wuxuu yidhi wafiihi jawaazu dawaafi liraakibi idaa kaana licudrin qof inuu isagoo gaadiid saaran dawaaf samayn karo haddii cudurdaar ou haysto wainamaa amaraha an taduufa min waraa'i الnaasi liyakuuna astara laha wuxuu marka gadaal aad u yidhina si ay astur ugu noqoto walaa taqdaca sufuufahum ayadon sufuuftana aynan ka gooynin dadka walaa yata'adowna bidaabatiha daabaddeedana dadka aynan ku dhibtoonin ayb dawaafu raakib marka haddii cudurdaar aanu jirin uu keeni doono baxiga marka meeshaas ku jiro ayb baabu marka maxaad malaynay haddii cibaadadii xaaladii daruurada ayd sidan la leeyahay xaalo marka aan daruuro ahayn nimankii naagihii inay isku dhowaadaan wax fiican suuqan marka waxa ka jiro wax lala yaabo wa aad loola yaabo aniga yacni xataa gaalo kuma dhex arkin waa waxaa laga yaabaa yacnii gaalada iyagu si kale haysmuu dhegdhegaan laakiin dad aan hadda yacnii qof oo qof walbaba shaksi walbaba oo yacnii jilibka jilibka u saarayso mal helayo dadkii muslimiinta waa nala yaabaya suuqan waxaad arkaysaa naagahan shaaha ku kariyo meelaha laababka iyo bushashka iyo shaaha ku karina mararka qaar wax aad la yaabtaa arkaysaa halkaasoo isaga ku qayilaa shaahi buu ku cabaa jilibkaa jilibka u saaran halkaasay ka sheekaynaya iyadana dadaa dhala iyo dadaa yacnii waxaa weeyaan wax aad u foolxumo badan waay dad muslimiinoo saasoo kalea weli indhaha ma saarin ayb dadki haddayna arkaan waa nala yaabayaan soomaaso gabar lixiyo toban jir toddobiyo toban jir ah oo nin walba shaah ka gadanaya jilibka jilibka u saaraya oo la qoslayso yani beec miya beec gaalada naagihii marka beec ka dhigay marka inagii waa inagii laftirkeenni waxaasaan dhinac uga jirnaa nas'alullahi asalaama ayb dowlad marka ummaddii xataa yacnii diinkoodii u danaynayso dadnimadoodii ka fakarayso oo yacnii cirdigoodii ilaalinayso maalkoodii ilaalinayso sharafkoodii ilaalinaysana ma hayno ayb baabu اlkalaami fi اطawaafi baabu bayaani xukmi اlkalaami kalaamkii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay fi dawaafi dawaafka dhexdiisa lagu hadlo kolku qofku dawaafayo inuu ma hadli karaa mase ma hadli karo xukunkaasu ka hadla qال xdثna إbrahيm بن موسى qال xdثna هiشhاm أن بنa jurayج أخبره qال أخبرnيi سuلayman الأحول أنa طاawوسا أخبره عن بن عabاaس رaضي الله عanهma أن النبي slى الله عليه ولي وسلم mara nebigu wuu soo maray whuwa yطuufu bالkacbaةi isagoo kacbada dawaafayo biinsaanin qof ayuu soo maray rabada yaddahu gacantiisa xihay ilaa insaanin insaan kale ku xidhay bisayrin suul iskula xihay suul yanii nin buu soo maray dawaafayo nin kaloo dawaafayo ayuu gacantiisa suun kula xidhay markaasuu kaxayna ow amase bikaydin dun ow amase bishayin wax hayri daalika aan kaagaas ahayn faqadacahu nabiyu sal ly slm nebiga waa ka gooye biyadihi gacantiisa uga gooye uma qaala waxa uu yidhi qudhu war kaxay biyadihi gacantiisa gacanta ka qabo kaxay gacantiisa ku kaxay maxalushaahidkiisa waa maxay qudhu biyadihi nebigu waa hadla isagoo dawaafayo hadalkan marka waa hadal alamru bilmacruuf nahy can lmunkar dawaafku marka salaaduu la mid yahay laakiin waxaa bannaan in lagu dhex hadlo waa lagu dhex hadli karaa ninkii hadlaayo laakiin inuu khayr ku hadlo ama dikri iska akhristo qur-aan akhristo ama uu qof wanaag u sheego laakiin sheeke iska caadiya maya waa laga fiican yahay meeshaan marka qudhu biyadihidaasuu ka rabaa war gacanta ka qabo nebigu waa hadlay isagoo dawaafkii ku jiro laa ba'sana waa la hadli karaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya sababta uu nebiga uga celiyey maxay tahay suun ayuu kan gacanta ku xirtay kaas kalena gacantiisa suun uu ku xihay waa jiida marka waa uu jiidaya muxuu uga reebay culammadu waxay yidhaahdeen waxaa meeshaas ku jirto mushaabahatulxayawaan xayawaanu shabaha xoolo nin inta xarig lagu xiray la jiidaayo sidii xoolo oo kale wa bani aadamkana inuu xoolo shabaho waa laga fiican yahay marka wuxuu yidhi nebiga war ha yeelin sidaas gacanta ka qabo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofku hadduu qof waa yeela wado xaas oo kale haddii uu wado inay kala dhumaan oo kale uu ka cabsanaayo gacanta inuu qabta ee uunan samaynin xarig intuu ku xiro isna xarig isku xiray jiidaan waa laga fiicaya ayb kalaamka marka mubaaxa ah xaaraam ma aha laakiin dikrigaa habboon in la sameeyo oo ibnulmundir wuxuu yidhi owlaa maa shagala almar'u bihi nafsahu fi اطawaafi dikru اllahi wa qiraa'at اlqur'aan qofka wax uu naftiisa ku shuqliyo markuu daa'ifkayo dawaafayo waxaa ugu habboon inuu dikri iyo iyo uu ku mash iyo qur-aan akhris dikrigan hadda iyo qur-aan akhriska waxaa la rabaa inaad hoos u akhrisato oo dad ku dhibin mashaakil fara badanaaba ka jiraba meesha koox dad iskula socdaa jiro oo yacnii dadka u meerinayaan mid baa u meerinaya iyagii waa ka daba qaylinayaan qofka qur-aan akhrisan maago ama adduco samayn maago halkan waa looga qaylina halkan waa looga qaylina hal gadaal horay dadka marka tacaaliimta xajka waxaad is leedahay mararka qaar yacni sidan si dhaanta ma la yeeli karaa dadku intaynan bixinba ama si un shardi looga dhigaaba in dadkan wax loo sheega oo tawjiihaad iyo wax un lasii siiyo nin walba asagoo iska socdou imaanaa suu raba u cibaadaysaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa ra'aa haddii uu arko sayran suun ow shay-an wax yukrahu la nacayo fi dawaafi dawaafka dhexdiisa qadacahu waa jaraya tii hore waxay ahayd qowl yani dawaafka dhexdiisa waa lagu hadli karaa tanna waa maxay ficil waa lagu samayn karaa dawaafka dhexdiisa saasuu baabka qaala xadaanaa abuu caasim can ibni jurayj can sulaymaan alaxwal can daawuus can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama ra'aa rajulan nin ayuu arkay yaduufu bilkacbati kacbada ku dawaafayo bizimaamin hoggaan ow hayrihi ama hayrkii oo markaa la dawaafayo wato xarig hoggaan ah oo kale wata nin buu jiidaya faqadacahu waa ka gooyey nebiga sal l baabun laa yaduufu bilbeyti curyaanun walaa yaxuju mushrikun laa yaduufu ma dawaafayo bilbeyti kacbadii curyaanun mid qaawan walaa yaxuju ma xajinayo mushrikun gaalna ma soo xajinayo qof qaawan ma dawaafaya marka waxaa loo leeyahay quraysh ayaa shaydaanku wuxuu u sheegay qofka yacnii iyagu waxay dhihi jireen dadka ka imaanayo ahlu xaramka aan ahayn niman sidoodaba quraysh waxay ahayn xaramku isku weynaysiiyo ilaahay qur-aanka waa ka dhahaya mustakbiriina bihi saamiran tahjuruun mustakbiriina bihi ay bilxaram saas waa lagu fasiray waxay samayn jireen marka quraysh waxay dhihi jireen ninkii aan ahlu xaram ahayn oo kacbada imaanayo dharkii uu ku soo dembaabay inuu la soo galo xaramka ma ahan muxuu samaynaa marka ama annagaa dhar siinayno ama qaawanaan ha ku dawaafo markaasay waxay samayn jireen qaarkood intay dharka iska dhigaan ayay qaawanaan ku dawaafi jireen oo naagta waxaa dhici jirta inay tidhaahdo alyowma yabduu kullahu ow bacdahu maanta yacni jirkayga o dhanaa muuqanayo ama qaaraa muuqanayo oo wixii markaas muuqdo falaa uxillahu ayb wixii muuqdana xalaal maahana ogaada shaydaanka waxaasu ka dhaadhicina shaydaanka yacni dadku siduu ugu ukumaynayo markuu ku ukumeeyo ku ukumeeyo dadka yacni wax waxay samaynayaan caqliga aada uga fog bal waa la cibaadaysanaan in la yidhaahdo lagu cibaadaysto qaawanaanka waran waxaas u sheegaan dadka qaarkoodna waxaa aan arkay yani bacd alkutub yacni allahu aclam run iyo waxay tahay karaama waxaa looga dhigaa bacdi innaas hebel sheekh hebel afartan sano ayuu qudbay jiray qaawanaanu ku qudbay jiray qaawanaan keyf ay ku noqona karaamana qof qaawan say karaamo u noqona qaawanaan qaawanaanta waa laga xishoodaaba soo maaha yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ayb war ziinadiinna qaata mar kastood tukanaysaan agteeda iyo meelaha lagu tukado waa qaawan yahay waana karaamo iyada laftirkeeda waxay ka mid tahay shaydaanka dadka siduu ugu dheeldheelay ka mid tahay owliyanimo iyo qaawanaan maxaa iska galay ayb wuxuu marka taas yaa jiri jirtay xukunkaasuu nebiga zuuliyey ayb walaa yaxuju mushrikun mushrigna ma soo xajinayo ee qofkaasoo mushriga xajkii inuu yimaado waa laga reewaa la joojiyey qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr marka mushrig ma xajinayo saas waay dadka qaar waxaa laga yaabaa yani inay towxiidkii ku dhawaaqayaan saas u badanna ama aynanba ka fahamsanayn waxaan xajka ku arkay waxaan xajka yacnii ninbaa wuxuu noo sheegay xajkii buu joogaa markaasuu wuxuu leeyahay owliyadu wuxuu ku dhaaranaa uu sheegaa weliba qur-aankaa sheegay uu leeyahay owliyadu uma baahna ilaahay qofku hadduu darajatulwilaaya gaaro owliyo oo noqdo wax ou ilaahay uga baahan yahay male war sheikow qur-aanku marka soo kash inteeba waxaas ka sheegayna wuxuu yidhi lahum fiiha maa yashaa'uuna ilaahi lahum fiiha maa yashaa'uuna iyo maxaa iska gala waxau ka hadlaya yani lahum fiiha maa yashaa'uuna jannada dhexdeeda waxay ku leeyihiin wax allaale waxay doonaan waayo ilaahay baa siinaya soo maa jannada dhexdeeda wax allaale waxay doonaan ay leeyihiin buu ilaahay yidhi wax ku been abuurta marka ilaahay markaasu wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaya dadka owliyadaa inaysanba ilaahayba u baahnayn waa ka baxeenba ilaahay waa ka baramuuseen xajkii buuna taagan yahay qofkaas nacam de waxay ahayd walaa yaxuju mushrikum shirki kaas ka weyn maba jiraban mushrikiintii carabta haddii la yidhaha war ilaahay ka warrama ma u baahan tihiin waa u baahanay le waidaa rakibuu fi lfulki dacow llaha mukhlisiina lahu diin xaaladaha shiddada ilaahay inay u baahan yihiin ay qirsanaan jireen ee midkaanna wuxuu leeyahy shidda walaa raqaa midna ilaahay uma baahna sheekh abubakr sheekh abubakr aljazaa'iri aysaru tafaasiirka iyo iska leh madiine wax ku akriyo tafsiirka iyo yaa beri waxaan joogay la su-aalay su-aal waxaa la yidhi hadda nin baa wuxuu yidhi hadda ka hor baan waxaan xajiyey anoo aaminsan shirkiyaad shirki oo ilaahay kayrkiisa aan baryaayey waxyaabahaasaan ku dhex jiray ka warran uu yidhi marka hadda xaji buu yidhi mar labaad wax ka jira ma lehu yidhi kaas marka waxaa weeyaan waa khatar qaala xadaanaa yaxya marka shirki marka la leeyahy meel dheer yaa laga yaan laga fiirininoo kuwo waxaa jira shirkigii abujahal ka daran qabo waa jiraan qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyt qaala yuunus qaala bnu shihaab xadaanii xumayd bnu cabdiraxmaan ana abaa hurayrata ahbarahu ana abaa bakrin الsidiiq radia allaahu canhu bacaahu nebigu wuu diray fi lxajati xajkii alatii amarahu allatii amarahu xajkii ou amiir ka yeelay nebiga allatii xajadaas oo amara nebigu ou amiir ka yeelay hu abuu bakr calayha xajkaa uu ugaga yeelay rasuulu llahi sal l slam rasuulka alla allatii fi lxajati xajkii allatii xajkaas oo amara rasuulullahi sal l salam nebiga ou amiir ugaga yeelay hu abaa abuu bakr calayha xajadaas korkeeda qabla xajati lwadaaci xajat lwadaac hortiina ahayd yowma naxri maalintii yowma naxri ayuu u amray fii rahdin jamaaco dhexdooda yu-adinu isagoo ogeysiinaya fi naasi dadka dhexdooda allaa yaxuju allaa yaxuja inuunan xajinin allaa yaxuja maudin dheh alaa alaa sax saas alaa fiican alaa hooy alaa ma ku dhigan alaa laamo haddana dhigan haa ani laadaasu ka tegey alaa laa yaxuju ma xajinaayo yani yownan xajinin bacda alcaami sanadkan kabacdi mushrikun mushrik sida kale haddii la yidhi allaa yaxuja ay noqona marka allaa yaxuja inuunan xajinin bacda alcaami sanadkan kabacdi mushrikun mushrik walaa yatuufu ma dawaafayo yacnii yownan dawaafin bilbeyti kacbadayna curyaanun qof qaawanna kacbada yaanu dawaafin sidaas weeye marka xajkii qof meesha waxaa laga qaadanaya marka xajka ama dawaafka satrulcawra la ysfaray marka qofka inuu cawradiisa asturto oo aynan cawradiisa muuqanin dhibka jira waxaa ka mida marka dadka dawaafayo naagaha siiba haddaad u fiirsato qaar badan cawradooda waa ma asturta dawaafkiina ku jiraan timihii baa qayb ka qaawan lugihii baa waxaa qaawan intaasoo kalena yani xajku dawaafku salaadoo kale way satrulcawra u baahan yahay cawrada in la qariyo waxaa weya iskaalso ma wadato maradeedii ma dheera lugtii waa qaawan tahay timihii waa qaawan yihiin waxbaa ka qaawan gacmihii bal qaarkood ilaa intaas inay qaawan taha laga yaaba haddana maca daalika waa dawaafi waxbay ku jiraan maay saas marka maa wabilahi towfiiq sal اllah wslm ala nabina mxamed